samu'eelkii labaad cutubka tobanaad taas dabadeedna boqorkii reer camoon ayaa dhintay meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii xanuun ahaa markaasaa daa'uud yidhi anigu xanuun ina naxaash waxaan ugu roonaan doonaa sidii aabbihiis iigu roonaaday oo kale sidaas daraaddeed daa'uud wuxuu u diray addoommadiisii inay ka soo tacsiyeeyaan aabbihiis oo addoommadii daa'uudna waxay yimaadeen dalkii reer camoon laakiinse amiiradii reer camoon waxay ku yidhaahdeen sayidkoodii xanuun ma waxaad u malaynaysaa in daa'uud aabbaha cisaynayo oo uu sidaas daraaddeed kugu soo diray kuwa tacsiyadda wada daa'uud sow uma soo dirin addoommadiisii inay magaalada baaraan oo ay soo basaasaan oo ay dabadeedna afgembiyaan sidaas daraaddeed xanuun wuxuu qabsaday daa'uud addoommadiisii oo intuu garkoodii bar ka xiidray ayuu dharkoodiina dhexda ka kala gooyey xataa ilaa dabada markaasuu iska eryey oo taas markii daa'uud loo soo sheegay wuxuu iyagii u diray dadka hortaga waayo nimankii aad bay u ceeboobeen boqorkiina wuxuu iyagii ku yidhi yiraxoo iska jooga ilaa garku idiin soo baxo dabadeedna soo noqda oo reer camoonna markay ogaadeen inay daa'uud isnacsiiyeen ayay u ciddireen oo ka soo kiraysteen reer suuriyihii beytraxoob degganaa iyo reer suuriyihii soobaah degganaa labaatan kun oo nin oo lug ah iyo boqorkii macakaah oo isna wata kun nin iyo raggii reer toob oo iyana ahaa laba iyo toban kun oo nin oo daa'uudna markuu taas maqlay ayuu diray yoo'aab iyo ciidankii raggii xoogga lahaa oo dhan oo reer camoonna way soo baxeen oo waxay dagaal isugu soo diyaariyeen iridda horteeda oo reer suuriyihii soobaah ka yimid iyo kuwii reexoob ka yimid iyo raggii reer toob iyo reer macaakaahna duurkay keli ahaantood joogeen haddaba yoo'aab markuu arkay in dagaal looga soo kacshay hore iyo dibba ayuu raggii reer binu israa'iil ka xushay kuwii xuladka ahaa oo dhan oo wuxuu u soo diyaariyey inay reer suuriya la dagaalamaan oo dadkii intiisii kalena wuxuu u dhiibay walaalkiis abishey oo isna wuxuu u soo diyaariyey inay reer camoon la dagaalamaan oo wuxuu yidhi haddii reer suuriya iga xoog bataan waa inaad isoo caawisaa laakiinse haddii reer camoon ka xoog bataan markaasaan kuu imaan doonaa oo waan ku soo caawin doonaa haddaba si fiican u dhiiranow oo aynu rag u ahaanno dadkeenna iyo magaalooyinka ilaaheen aawadood oo rabbiguna ha sameeya wixii la wanaagsan sidaas daraaddeed yoo'aab iyo dadkii la jirayba waxay ugu soo dhowaadeen inay la dagaalamaan reer suuriya oo iyana markaasay hortiisa ka carareen oo reer camoonna markay arkeen in reer suuriya carareen ayay abishey iyana hortiisa saasoo kale uga carareen oo waxay galeen magaaladii markaasaa yoo'aab ka soo noqday reer camoon oo yeruusalaam yimid oo reer suuriyana markay arkeen in iyaga looga adkaaday reer binu israa'iil hortooda ayay dhammaantood isi soo wada urursadeen markaasaa hadarceesar u ciddiray oo soo wada kaxeeya reer suuriyihii webiga ka shisheeyey oo waxay yimaadeen xeelaam iyagoo madax u yahay shoobak oo ahaa sirkaalkii ciidanka hadarceesar taas waxaa loo soo sheegay daa'uud kolkaasuu reer binu israa'iil oo dhan soo wada ururiyey oo intuu ka soo gudbay webi urdun ayuu xeelaam yimid markaasaa reer suuriya isugu soo diyaariyeen inay daa'uud la dagaalamaan wayna la dirireen oo reer suuriyana way ka carareen reer binu israa'iil daa'uudna wuxuu reer suuriya ka laayey toddoba boqol oo gaari faras raggoodii iyo afartan kun oo fardooley ah oo wuxuu dilay shoobak oo ahaa sirkaalkii ciidankooda halkaasuuna ku dhintay oo markii boqorraddii hadarceesar addoommada u ahaa oo dhammu ay arkeen in iyaga reer binu israa'iil hortooda looga adkaaday ayay la nabdeen reer binu israa'iil wayna u adeegeen oo saas aawadeed reer suuriya way ka cabsadeen inay mar dambe reer camoon caawiyaan